Maamulka dowladda hoose ee magaalada Jigjiga ee xarunta dowladdeegaanka Soomaalida ayaa dhowaan soo saaray go'aano salka ku haya mashaariic horumarineed oo lagu dhisay wadooyinka magaalada isla markaana sare u qaaday bilicda magaalada. Go'aanada waxaa ka mid ah in dhismayaasha ku yaala hareeraha wadada aan la marin karin rinji aan ahayn mid maamulku ay qorsheeyeen, kaasoo ay ku tilmaameen inuu yahay mid ka qayb qaadanaya horumarka. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in dadka qaar ay arrintan cabasho ka keeneen. Haddaba sababaha kalifay in go'aanadan la soo rogo iyo sida loola tacaalayo cabashada dadweynaha qaarkood ka imanaysa ayaa waxaa ka warbixiyay Khadar Budul Ismaaciil oo ah Mayor ku-xigeenka magaalada Jigjiga. Dhowaan waxaanu soo saarnay go'aamo ku saabsan sidii bilicda magaalada kor loogu qoodi lahaa. Saan wada ogsoonnahay waxaa hadda muddo socda mashruuc laga hirgeliyey caasimadda Jigjiga oo loogu magac daray Jigjiga Corridor Development oo hindisihiisa uu lahaa leeyahay Prime Minister Abiy Ahmed ee hadda talada waddanka haya. Mashruucan waxaa laga bilaabay si guud waddankan Itoobiya soddon iyo kow magaalo. Caasimadda Jigjiga waxay ka mid tahay soddon iyo kowda magaalo. Deegaanka Soomaalida gaar ahaan waxaa lagu tijaabiyey caasimadda Jigjiga. Dowladdu waxay hadda dhexda u xidhatay inay mashruucan ku fuliso muddo yar oo insha Allah haddii ilaahay yidhaahdo kooban. Waxaan ilaahay ka rajaynaa dhowaan ku dhammaan doono. Walaal si guud waxaa jirta siyaasad lagu maamulayo mashruucu. Mashruucu wuxuu leeyahay geedi socod lagu maamulayo. Arrintaas iyadoo aan daba soconno waxaanu u dooranay si loo ilaaliyo bilicda magaalada iyo quruxdeeda. Waxaanu bulshada ka codsanay mashruucani markuu dhammaado in maamulka magaalada jigjiga uu diyaar u yahay inuu u diyaariyo nidaamkii rinjiga loo marin lahaa iyo nidaamkii leydhka loogu xidhi lahaa iyo waxa weeyaan qorshayaasha disaynka dhismaha qaabkii loo dhisi lahaa arrintan waa arrin guud oo si guud waddanka looga wado gaar ahaan caasimadda jigjigana hadda waxaanu ka bilownay bulshada annagoo ka codsanaynaa inay rinji isku eeg mariyaan dhismayaasha standardiga iyo quruxdana ay ilaaliyaan marka walaal rinji keliyata maaha waa qorshayaal badan ayaa loogu talagalay in lagu qurxiyo waddadu markay dhammaato waxaanu rabnaa bilicda waddada inay isku ekaato bilicda dhismaha magaaladu tani marka arrintaas waxay daba socotaa go'aankaas marka waxa wax laga qaban doonaa keliya rinjiga ma aha waa qaabka bilicda iyo lightiningka waxaan la yidhahda afka qalaad ee lightka ah marka rinjigaasi waa rinji aan ka wada fadhiisanay xukuumadda si guud iyo maamulka magaalada islana gartay inuu ku habboon yahay bilicda inuu soo saarayo saa loo mariyo walaal kalarka la doortay waa waxaa la yidhaahdaa kalarkan xiga weeyaan huruudna aan ahayn caddaanna aan ahayn marka waa kalar isku jira oo yaro xiga xagga waxa weeyaan huruudda ah oo quruxda soo saaraya sababtaan u dooranna waxa weeyaan inta badan dhismuhu magaaladu markii uu socdo waxaa laga yaabaa boodh iyo nidaamkaasi inuu kaco marka waa mid u saamaxaya inuu boodhkaasina saameynin quruxda iyo soo jiidashada ishana ugu habboon walaal horta intii aan go-aankan la hirgelinin bulshada waxaan u isticmaalnay kaabayaal kala duwan sida miidiyaha iyo wadatashi aan la yeelanay bulshada qaybaheeda kala duwan sida culimaadudiinka ganacsatada maamulada annaga oo u sharaxaynaa ranjigaasi inuu yahay mid bilicda iyo quruxda soo saaraya wadatashi badan kadib waa go-aan la isla qaatay si isku jira dowladda iyo bulshaduba haddana waa la bilaabay qorshahaas waa qorshe lagu jiro oo hadda magaalada qaybaheeda badan laga ka amba qaaday oo la marinayo marka waxa weeyaan laydhka lagu xidhayo iyo ranjiga la marinayo walaal waa mid loo gogol xaaday oo laisla lafaguray bulshaduna ay ku qanacsan tahay kolley bulshadu gubi ahaan ku qan inayna ku qancin ku qanacday waa mid annaga noo taallo oon ogaan doono ciddii wax cabashaa ka qabta xafiisku afar labaatanka saac wuu furan yahay marka ciddii wax cabashaa ka qabta way noo soo gudbisaa inta badan maamullaan leenahay kala duwan xafiis u furan baan leenahay inuu cabashada qaabilo xafiis waxaan leenahay bilicdii nadaafadda iyo quruxda ka shaqeeya marka si guud waan uga warhaynaa ciddii cabasho ka qabtana waxa weeyaan waa lagu qancina waa la xallin doonaa maaha wax lagu qasbaya hadda bulshada